إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأxkaam kitaabu salaa ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan baabu salaati اlciidayn baabkaas ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka umucadiya radi اllahu taعaalى canha وan umi cadiyata qaalat umucadiya waxay tihi umirnaa waxaana la amray an nukhrija inaan soo bixinno alcawaatiqa gabdhaha qangaarka ah iyo walxuyada gabdhaha caadada qaba filciidayni labada ciidood yashhadna xaalay xaadirayaan alkhayra khayrka iyo wa dacwata almuslimiina muslimiinta baryadooda wayactasilu way fogaanayaan alxuyadu kuwa xaylka qabaa almusallaa meesha lagu tukanayay ka fogaanayaan muttafaqun calayh xadiidka umucadiya alxaafid ibnu xajar xoogaa tasarufa ayuu ku sameeyey lafdigiisu wuxuu yahay umirnaa waxaana la amray tiri umucadiya qaalad umucadiya waxay tiri umirnaa waxaana la amray dii qofka saxaabiga uu yidhaahdo umirnaa aamirka amray waa nabiga sala allahu calay wasalam ilaa amarkaasay ka qaadan jireen sharciga ah haddii qofka saxaabiga uu yidhaa nuhiina waana la ka reebay naahiga wax ka reebay waa nabiga nahyiga isagay ka qaadan jireen marka waa xadiis marfuuc aho aamirka iyo naahigu waa nabiga oo isagay amarka iyo nahyiga ka qaadan jireen saxaabadu isagaa iskale oo saaxibu sharci ah marka lafdigu wuxuu ahaa umirna waana la amray an nukhrija inaan soo bixinno filciidayni labada ciidood alcawaatiqa wadawaati lkhuduur saasuu lafdigu ahaa alcawaatiqa wadawaati lkhuduur cawaatiq waa jamcu caatiq caatiqadana waxaa la yidhaahdaa gabadha markaas qaangaartay amase qaangaarka ku dhowaatay labadaba waa la yidhaahdaa sidaa waxa weeyaan sancaani subulka uu ku yidhi iyo aimo kaleba marka waxa weeyaan caatiqada waxa weeyaan waa gabad waa gabadha baaliqada ah amase ku dhowaatay buluuqa kuwaas inaan soo bixinno oo aan keenno meesha musallaha sidaas ayuuna amray wa dawaati lkhuduur dawaati lkhuduur saaxibaati lkhuduur wey khuduurna waa jamcu khidrin khidrigana waa qolka qayb gooniyoo daah lagu xidho qolka ayaa qayb sii gooni ah ayaa waxaa lagu xidhayaa daah gooni ah meeshaasay carabtu waxa weeyaan gabdhaha bikaarada ah ayay ku hayaan oo waxa weeyaan maqbiyo ku yihiin oo bannaanka ma wareeganaya suuqyada gabdhahooda marka gabdhaha qolkaas goonida xataa ku jira ciidda inaan soo bixino sidaas ayaa nabiguna amray wa amara alxuyada saas way xadiiska lafdigiisu wa amara alxuyada nabigu wuxuu amray gabdhaha caadada qabana an yactazilna inay ka fogaadaan musalla lmuslimiina muslimiintu meeshay ku tukanayaan marka xoogaa tasarufa inuu ku sameeyey xaafidku ayaa muuqata xadiiska lafdigiisii hal xadiiska lafdigiisu saasuu ah umirnaa an nukhrija fi lciidayni alcawaatiqa wadawaati اlkhuduur wa amara alxuyada an yactazilna musalla lmuslimiin saas way lafdigiisu xadiidku xadiidka markaa wuxuu daliil u yahay oo tusayaa in waxa weeyaan dumarku ay u soo baxaan salaada ciidda sida daahirkiisu uu yahayna waa inaysan kala qaad lahayn bayna alcajaa-isi washabaab kuwa duqaha iyo kuwa dhallinyarada farqi ma kala leh ee waa inay gabdhuhu soo baxaan shardi un waxaa ah in fitno laga aamin noqdo oo aan lagu fidnoobin ayana aysan fidnoobin taasuna waxay ku imaan kartaa waa inaysan soo bixin ayagoo iscatariyey oo wax carfaaya aysan marsan maxaa yeele waa laga reebay bal zina nabigu ku tilmaamay gabadhu inta iscatarido inay suuqa usoo baxdo ama gurigeeda ka soo baxdo ama masaajidka soo aado inay masjidka soo aado marka waa mamnuuc gabadhu catar inay marsato markay masaajidka soo aadaydo waa mamnuuc marka waa inaysan soo catarin tan labaadna quruxdeedu waa inaysan muuqana waa inay soo xijaabato walidaha sidaas daraadeed xadiidka mucadiya bukhaari muslim riwaayaadkiisa gabal waxaa ku sugan qultu yaa rasuulallaahi ixdaana laa yakuunu lahaa jalbaab fiiri inay yiqiineen gabdhaha saxaabada inaysan bixi karin gabar aan jalbaab wadan inaysan guriga ka bixi karin waxay ahayd dhaqan la yaqaano ayay ahayd oo waxa weeyaan faashi aho faafay oo ku dhex faafay saxaabada markii nabigu yidhi soo bixiya ayaan waxaan idhi ti rasuulka allow ixdaanaa laa yakuunu lahaa jalbaab annaga mid naga mid ah jalbaab ma haysato see loo soo bixinaa markaasaa nabigu yidhi litulbishaa ukhtuhaa min jalbaabiha gabadha kale ee walaasheeda macnaha muslimadda ah ee walaasheeda ee jalbaabka kale haysataa ha u gelido taasna waxay kutusaydaa inay istaageeraan laba shay kutusaydaahoo in aysan soo bixin gabadhu ayadoon waxa weeyaan jalbaab wadan tan kalena in qayrka laysku taageero tanu haddaysan haysan midda kaleo walaasheedu ay ka sido jalbaabka dheeraadka haysataa marka xadiidku wuxuu tusaa sidaas waana sida ka sugan cabdullahi bni cumar ibn khadaab sanad saxiixa naafic wuxuu yidhi yukhriju ila lciidayni man istataaca min ahli waxa weeyaan wuxuu labada ciidood u soo bixi jiray cabdullaahi ibni cabaas intuu awoodo ehelkiisa ka mid ah ayuu soo bixi jiray ibn abi shayba ku warina musanafkiisa sanad saxiixa marka sidaas weeye sida sawaabka ah fuqahada gobol yidhaahdeen gabdhaha kuwa oo waxa weeyaan dhallinyarada ah amase waxa weeyaan gabdhaha la ishtihaynayo kuwaasuma soo bixi karaan qowlkaasu daliil ma leh qowlkaasu daliil ma leh fuqahada gabdha waxay yidhahdeen gabdhaha dumarka laba loo kala qaadaa kuwaan la ishtihaynayn oon laga cabsan in lagu fidnoobo sida kuwa da-da iyo kuwa aad u filka daran labadaas waa soo bixi karaana yidhahda laakiin wixii gabdhaha qurqurxoon oo waxa weeyaan laga cabsanaayo in lagu fidnoobo kuwaas ma soo aadaayaan ciidda marka qowlkaas laa daliila caleyh qowlkaas daliil ma leh ee qowlka sawaabka waa kanaa xadiiska bukhaari muslim nabi maxamedaa amray kuwii waxa weya maqbiyooyinkii qolalka gaalkaa ku jira in lasoo saaro sidaas weeye sida daliilka sidaas weeye sida daliilka leh waa noocaas weeye xadiidka waxa weeyaan culammada gobola u daliishadeen inuu waajib tahay salaada ciidda ah oo waxay qaabkay ugu daliishadeenna waxay tahay waxay yidhaahdeen maadaama nabigu amray in lasoo saaro xataa gabdhihii qaangaarka gaara iyo kuwii kusoo dhowaa iyo kuwii qolalka goonida ku jiri jiray oo uu amray in la soo saaro xataa gabadhii aan jalbaab lahayn oo gabarh kale usoo gelido waxay tusaydaa inay waajib tahay salaada ciidda waxa weeyaan inay soo in loo soo baxo wa khaasatan raggu inuu usoo baxo amaa dumarka dumarka inaysan iyaga waajib ku ahayn waa cadda sababtoo ah hadda kuwa la yidhi ha la soo bixiyo nabigu amray qaaraan salaadaba mukalaf aysan aan ku ahayna ku jira oo gabdhihii caadada qabaa nabigu amray sala allahu calayh wasalam waana ijmaac gabdhahaas inaysan salaad tukayn bal kama ansaxaydo bal hadday tukadaan waa ku dambaabayaan gabadh caado qabta xaaraan way inay tukato marka kuwaas oo aysan xataa kala ansaxayna la amr marka waxay kutusaydaa amarkan inuusan ahayn amar waajib ah oo salaada ciidda waajib aan loo soo baxayn ee loo soo baxaayo shicaarka in la muujiyo maalinta ciidda ee aysan waajib ku ahayn salaadu sababtoo kuwaysan kala ansaxayna soo baxa le marka dumarka waajib marka inay waajib tahay qaabkaasay culammada gabal ugu daliishan waxay hahdeen maadaama kuwii qabdhihii hadda qaangaarka iyo kuwii ku dhowaa iyo kuwii qoolka gaarka ku xaraysnaa jiray la yidhaha lasoo saaro raggii inay lasoo baxaan oo ay yimaadaan waa min baabi alawla waana waajib madhabka abu xaniifana wey madhabkaas madhabka abu xaniifa waa waajib salaada ciidda qofkii ka tagaa waajibu ka tegay waa riwaayad imaamu axmed waa riwaayadda uu doortay shaekhulislaam ibnu taymiya waa riwaayadda uu doortay alcalaamatu ibnulqayim waa riwaayadda uu doortay sancaani subul salaamka waa riwaayadda uu doortay waa qowlka uu doortay waxa weeya shawkani sidaas oo kale nayl awtaarka cabdiraxmaan naasir usicdi waa qowlka uu doortay almukhtaaraat aljariya sheekh cabdicasiis ibnu baas a'imadaas oo dhan waxay doorteen in salaada ciidaahu ay waajib tahay salaada ciiddaah inay waajib tahay oo ragga waajib ku tahay inay soo baxaan weliba oy tukadaan hadday gabar caada qabta idaa laga hadli makao qowlkaas waa sidaas qowlka labaad salaada ciidda waa fardulkifaa'i fardulkifaa'i macnaheeda waxaan tal hor qowl kale wuxuu ahaa waa fardulcayn qof kasta oo qaangaar ah oo macnaha salaadii lagu leeyahay ayay farad ku tahay inuu soo baxo oo uu salaadii tukado qowlka labaad waa qowlka dhahaya salaada ciidda waa fardulkifaa'i fardulkifaa'i macnaheeda waxa weeyaan haddii dadka gabal yimaadaan oo ay tukadaan gobolka kale waa ka dhacaa dembigii haddii la tuka diidana magaaladaasoo dhan waa dembaabe magaaladaasoo dhan waa ay dembaabe tuka diiday qowlkaas waa madhabka صaxiixa min madhabi alimaam axmed bin xambal riwaayadda mashhuurka ee saxiixa ah ee imaam axmed ka sugan weeye waxayna u daliishadeen waxa weyan ilaahay qowlkiisa fasalli lirabbika wanxar fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar waxna u qal waxa weyan sallidaas mufasiriinta qaar badana ku fasireen salaadii ciidda in loola jeedo wanxarna salaad loola jeedo udxiyadii wanxar waxa la gowracayna loola jeedo udxiyadii idan marka waa amar yidhaahdeen waana farad oo fardulkifaa'i ah sidaas weeye ee nabiguna waa joogtay ay yidhaahdeen oo marna kama tegin hadday sunno ahaa laheed mar buu ka tegi lahayo waxay yidhahdeen acmaasha sunnada nabigu mar uu ka tegi jiray si uu u tuso in laga tegi karo inay bannaan tahay mideeda kaleeto waxay yidhahdeen waa calaamadaha diinka oo caanka ah oo daahirka sida jumcadii oo kale sidaas ayay mareen a'imada gobo qowlka saddexaadna waxa weeye salaada ciidda waa sunno waana qowlka maalikiyada waa qowlka shaaficiyada waa riwaayad imaamu axmed waana qowlkaas qowlka xagga daliil ahaan xooga badan sababtoo ah kow waxaa sugan nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi inuu yidhi khamsu salawaatin katabahuna allahu cala alcibaad ilaahay shan salaadooduu addoommada ku waajibiyaa sida xadiidka cibaadat ibnu saamit ee waxa weeyaan abu daawuud iyo nasaa-i iyo qeyrkiisa ay wariyaan oo saxiixa ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam khamsu salawaatin katabahuna allahu cala alcibaad ilaahay addoommada shan salaadoodu ku waajibaya mid lixaad marka ma jirto wakadalika sidaas oo kale ninkii reer baadiyahay weydiiyey dimaam ibnu haclaba nabigu weydiiyey waxa ku waajibka ahee salaad ah markaasuu yidhi asalawaatu alkhams salaaduhu waa shan markaasuu yidhi hal calaya kayruha wax kale ma laygu leeyahy shantaas gartay markaasaa nabigu yidhi laa ilaa an tadawaca maya inaad adigu sunanimo ula timaada maahane maya laguguma laha bukhaari muslimaana wariyeen wakadalika xadiidka dalxatu bni cubaydillahsna sidoo kale marka adiladaas ayay daliishadeen xadiidkanna waxay yidhahdeen ma cadda waajibnimadu sababtoo ah dadka la amray inay soo baxaan kuwaan salaadulka ansaxayna ku jira kuwaasna waxaad uga khasisayda lama hayo gaar marka sidaas darteed qowlka xoogaa xooga badan marka xagga adilada la fiiriyo waa in salaada ciidu sunna muakada ay tahay weye sunna muakada inay tahay weeye salaada ciidda xadiidkan waxaa kaloo loo daliishaday gabar caado qabtaa masaajid inaysan geli karin xadiidkan bukhaari iyo muslim waxaa kaloo loo daliishaday gabar caado qabtaa masaajid inaysan geli karin sababtaa fiiri xadiidka waxaa ku jira wa amara alxuyada an yactazilna musala lmuslimiin muslimiintu meesha ay ku tukanayaan inay ka fogaadaana nabigu amray gabdhaha caadada qaba waxaana la ogsoon yahay musallaha masjid ma yaha mase maahan xataa khilaafaa ka jira marka musallihii oo ciidda bis lagu tukado oo masjidnimadiisu aysan sugnayn oon itifaaq ahayn ayaa nabigu yidhi ha ka fogaadeen idan marka masjidkii oo masjidnimadiisu ay sugneed itifaaqa aheed waa min baabil owlaa inay ka fogaadaan taasaaba kasii xaqnimo badan inay ka fogaadaan idan gabar caado qabtaa marka masaajid ma geli karto wey inay dhex marto wax ka soo qabato haa ta dhex marto waxa ka soo qaadi kartaa ta haddee ay mooryaan soo ceyrsatana waa geli kartaa ama ay roob iyo si kale dhibaato ka cabsa calaa kulli xaal haddaan dhibaata ku imaan ma geli karto laakiin hadday dhibaato dareento dalaqay leedahay gabadha muslimaadda nafteeda wax walba ka qaadisa oo haddee muuminka qofka iyo masjidka muuminka qaadisa soo ma ogi muuminka xurmadiisu waa ka weynta masjid wax walba marka hadday dhibaata ku timaad maahana si kale uma geli karto وعن بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما النسخه محققه كما تعالوا وعن ابن عمر عبد الله بن عمر كان النبي النبي وحوها صلى الله عليه وسلم إيا وأبو بكر أبو بكر إيا وعمر عمر يصلون كوت كذا الإيدين اللبدا عيدود قبل الخطبة قبل خطبة كهر متفق عليه بخاري مسلم أي حديث كسوا فقين حديث كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وحليه kaana rasuul lahi sal اlahu alيه waslm wabu bakri wacumara yusaluuna alciidayna qabla اlkhudba ciidda waxay tukan jireen salaada ciidda khudbada ka hor xadiidka marka wuxuu daliil u yahay in sunnada nabi muxamed salى اlahu alيh wasalam iyo labadiisii khaliif abibakr iyo cumar ay ahayd in salaada iyo khudbada la hormariyo salaada ciidda oo khudbadu dambaydo la mid maaha jumcadoo kale jumcada khudbadaa horayda laakiin ciidda maya waxa weeyaan salaada horeyda markii salaada la tukado kadib ayaa waxa weeyaan la khudbaynaa sidaas ayaa sunnaa ibn اqudama mqniga wuxuu yihi wa jumlatu ana khubatay salaad ana khudbatay اlciidayn bacda salaa laa naclamu fiihi khilaaf wax khilaafa kuma og inuu yidhi in waxa weeyaan salaada ciidu ay khudbada waxa weeyaan ka horeydo muslimiinta dhexdooda ilaa can bani umaya nimankii dowladdii reer bani umaya keliyaha laga ogyay reer bani umaya iyo waagii dambe waxay khudbay jireen qabla salaa salaada ka horay khudbay jireen marka wax khilaaf oo kale lama oga markaasuu yihi walaa yuctadu bikhilaafi bani umaya laakiin lama tirsado khilaafka reer bani umaya haba qiima male niman iska boqo tooyo dowlad waxa weeyaan ficil ay samayday ahaa oo aan ku dhisnayn daliil maxaa yeele wuxu uhi liannahu masbuuqun bilijmac ijmaaca ka horreeyey waxa weeyaan bacda nebiy abubakar waktigiisii ijmaaca lagu ahaa in waxa weeyaan salaadu ka horeydo khudbada waktigii waxa weeyaan cumar sidaasa ijmaac lagu ahaa waktigii cali waktigii cuhmaan saasay wada ahay ijmaaca ka horreeyey marka ijmaacaasaa ka horreeyey mideeda kale sunnada nabigoo saxiixana waa khilaafsan tahay ficilka reer bani umaya midda kaleetana waqad unkira calayhi ficluhum waana lagu inkiray markay sameeyeen wa cudda bidcatan waxaana lagu tiri inay bidca tahay mukhaalifan lisunna marka waa bidca waana mukhaalafatu sunna in waxa weeyaan ciidda khudbadeeda lasoo hormariyo la yidhaha dadka dhow iga dhegaysan maayeen haddaan usii hormarina qaar xeeladaystaa jira jumcada laftirkeeda oo wuxuu leey hadhow tacliiqa iga dhegaysan maayaan marka wuu xeeladaysana wuxuu samaynaa markayba shan sacay bar tahayu mimbarka iska kursi iska dhiganaa khudbadii uu maanta soo diyaariyeyuu dadka uu muxaadarayna si u wado u wado u wado u wado markii waktigii la gaaro duurka uu inta istaago ayadii akrina waa iska ayadii laftirkeeda xeeladaysigii wey bidcadii laftirkeeda dadkaad ku qasbi adiga hadaysan kaa dhegaysan xaduu qasbi xad diinta u ihanaysan acuudu billahi min ashtan waar diinka wixii rabaa loo sheegaa ee dadku iga dhegaysan maayaana waktigaysan tegi karin aan ku gaadaahayta subxaan allah diintana ha ihaanaysan bidcana ha la imaanin iska da haday diinka lagaa dhegaysayo sheegdan lagaa dhegaysayo waxii dhegaysayo u sheeg marka waa iyadii la xeeladayna la farsamayna iyadii khudbadii hormarina soomaaliyu ku akrinaa markuu soomaaligaas ku dhameeyo waa dhexe muqdisho xataa ku soo bilaabatay gobollo kale soomaalidana waan ku aragnay marka waa arrintaas waxa weeyaan in la iska daayo dadka inta khudbadaas loo akriya khalaas hadhaw hadaad fasiraydood u sheegaydo kelimaad qofkii kaa dhegaysaa u sheeg khalaas wixii aan dhegaysayna de waajib kuma ah inay kaa dhegaystaan ma og maxaad ugu qasbi marka sidaas ayaa sunnadii ah ciidda khudbooyinkeedu waa imisa ma hal khudbaa ma laba khudbaa fuqahada sida mashhuurka ah waa laba khudbo waa laba khudbo xadiis marfuuca oo saxiixa oo laba khudbo inay tahay caddaynaya lama hayo xadiis saxiixa oo sariix ah oo waxa weeyaan caddaynaya laba khudbo inay tahay ma jiro xeelaha ay daliishadeen jamaahiirtu waa afar shay kow waxay daliishadeen xadiidka jaabir ee ibnu maaja uu wariyey oo dhahaya kharaja nabiyu yowma fitrin ow adxaa fa khataba qaa'iman uma qacada qacdatan uma qaama nabigaa sala allahu calay wasalam yowmulfitri ama yowmuladxaa soo baxay waa khudbaya isagoo taagan waa fadhiistay hadda oo fadhi ayuu fadhiistay haddana waa istaagay xadiidkaasaa sariix ahaa xadiidkaasuna waa daciif xadiidkaasu waa daciifo waxa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo ismaaciil ibnu muslim oo culummada muxadisiintu ku ijmaaceen inuu daciif yahy marka kaas wax ugu lagama qaadan karo labo waxay kaloo daliishadeen culummada labada khudba waxay u daliishadeen xadiidka uu soo saaray imaamu shaafici musnadkiisa can cubaydillaah ibnu cabdillaah ibnu cutba ibnu mascuud waa taabici waana min a'imati taabiciinu ka midiya weliba fuqahaau sabcu ka midiya toddobada la yidhaha fuqahaau sabca ee taabiciyaalka ah toddobadaas mid ka mida weeye cubaydullah ibnu cabdillahi ibnu cutba wuxuuna yidhi asunnatu an yakduba alimaamu fi lciidayni khudbatayn sunnadu waxay tahay imaamku inuu ciidda laba khudbo akriyo yafsilu baynahuma bijuluus waxa weeyaan umka waa ku taallaa imaamu shaafici kaasay daliishadeen kaas hadda waxa weeyaan waa nin taabiciya oo yidhi assunna muxuu ula jeedaa laba qowl ay culimmadu kale leeyihin qowl wuxuu leeyahay waaba hadduu yidhaha taabicigu assunna wuxuu ula jeedaa sunnatu saxaaba waa saxaabi qowlkiisa waa saxaabi qowlkiisa oo aan mashhuurna ahayn taas marka xujo ma aha qowlna wuxuu leeyahay waa sunatu nabi ula jeeda mursalu noqona mursalkuna min aqsaami daciifu ka midi ayaduna xujo ma aha laakiin waxay yidhahdeen jamaahiirtu markay istidlaalayeen waxaa xoojinaya mursalkaas qiyaaska oo salaada ciiddu waxay u eg tahay salaada jumcada jumcaduna waa tan laba khudba leh ayaduna inay khudba lehda waa suganta ciiddu xadiiskan hadda bukhari muslim iyo qaybkiis waa ku suganta laakiin khudbadinba laba mise waa halaa laga hadla i marka waxay leeyihin maadaama jumcadii laba leedahay wa kaasaa looga qiyaasanaa mursalkaasna waa xoojinay qiyaaskuna waa xujada saddexaad oo ay daliishadeen waxa ugu xooga badan waxay tahay waxa ay daliishadeen ijmac oo ibnulxasmi wuxuu yidhi waxa weeyaan khudbada ciidda waa laba khudbo wuxuuna yidhi ana hada mima laa khilaafa fiih arrintaasna waa khilaafaba male khilaafa maleba mar haddaysan marka khilaaf lahayn waxaa laazim ah siday u fahmeen a'immadii salafu saalix axaadiisa saxiixa ah oo laba khudba inay tahay in loo raaco marka haddaan khilaaf jirin haddii salafkii oo saalix ahaa sidaas u fahmeen axaadiisa saxiixa ee sheegayda khudba ciidda inay laba tahay fadhina u dhaxeeyo laazimay noqon marka in la raaco haddii ay sidaas salafkii ufahmeen hadday sidaas salafkii u fahmeen waa sidaas wey marka ibnulxasmina khilaaf male wuxuu ku leeyahay iyadoo la og yahay mudaalacadiisa iyo heerka uu gaarsiisan yahay sida uu uga warqabo aqwaasha salafka waxa weyan haddana wax khilaafa male muxallaha ayuu ku yidhi hadalkaas marka khudbada ciiddu waa laba khudbo oo ka dambayda weeye waa laba khudbo oo ka dambayda weeye wa can ibni cabbaasin ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama sallaa waa tukaday yowma alciidi maalin ciida ragcatayni laba ragco laba ragco ayuu tukaday nabiga sala allahu calay wasalam maalin ciid ah lam yusalli nabigu ma tukan qablahaa labadaas ragca ka hor walaa bacdaha ka gabalna ma tukan akhrajahu sabcatu toddobadyaa soo saareen bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed toddobadu waa soo saareen xadiidkan cabdillaahi bni cabbaas wuxuu leeyahay nabiga sal اlahu alayh waslm sallaa ywma alciid maalin ciiduu tukaday ragcatayni lam yusalli ma tukan qablahaa salaada ciidda ka hor walaa bacdahaa ka gadaal akrajhu sabca salaad ka horeyda sunaana ma tukan salaad ka dambaydana ma uusan tukan salaad ka dambaydana ma uusan tukan sidaas ayuu leeyahay sidaas ayuu leeyahay aakhirkiisana waxaa ku jirtay nabiga sal اllahu calayh wasalam markuu khudbadii ragga u akriyey ayuu kadib u yimid dumarka iyadoo bilaal la socdo nabigu sadaquu amray markaasay dumarkii bilaabeen dhegadhegahoodii iyo waxa weyan katiinadahoodii inay ku ridaan waxa weyan maradii oo sadaqada ay ku ridridaan sidaas weeye xadiidkaas wuxuu tusayaa marka salaad sunnaa oo ciidda ka horayda ama ka dambayda inaysan jirin oo ciidda ku xidhan oo maarata sida duurka uu u leeyahay raatiba ka horayda iyo raatiba ka dambayda ama maqribka u leeyahay ama ceshuhu u leeyahay salaada ciidda raatiba la socota oo ama ka horayda oo meesha musallaha lagu tukanaa ama waxa weeyaan ka dambayda oo lagu tukanaa waxa weeyaan meesha musallaha ma jirto ma jirto bal ahlucilmiga gabola waxay yidhahdeen wax salaadoo sunnaa waaba mamnuucba in maantaas oo sunnaa la tukado ciidda ka hor ama ka gadaal waaba mamnuuc a'imaaba ku tageen sida cabdullaahi bni cumar oo kale cabdullaahi bni mascuud oo kale xasanulbasri oo kale iyo qayrkood qowlkaasayba ku tageen oo qowlkaas ayayba ku tageenba oo naafic waxaa wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar ma tuka jirin ciidulfitriga salaada ka hor iyo ka gadaal midna ma tuka jirin muwada ayuu ku yaalaa sanad saxiixuna uga sugan yahay sidaasoo kale cabdullahi bni camar ibni caas uga sugan yahay waxa weya salamata ibn lakwax ayuu ka sugan yahay cabdullahi bn mascuud iyo xudayfana dadkayba ka celin jireenba maalinta ciidda waxa weeyaan imaamku intuusan imaan qof sumaysa kale lama arkay dhihi jireen joojiyasa waxa weya abu mascuud alansaari laftigiisa sidoo kaleeto ayuu dadka uga celin jiray calaa kulli xaal markaa saxaabada iyo a'imo kaleeto waxay ku tageen saxaabada gobol ka mida macnaha iyo a'imo badan oo kalea ku tegey salaad inaan la tukan ciidda ka hor oo sunno ah inaan la tukan waa qowl qowlka labaad wuxuu leeyahay salaaddu waa bannaanta musallaha waa la iskaga tukan karaa qabla alimaam wa bacdaha waa la iskaga tukan karaa waxay haddaysan waktigaasu ahayn waktigii la nahiyey oo sida qoraxdu markay soo baxayd oo kale baa tagta musallihii qoraxdu intaysan soo bixin ilaa ay soo baxaydo ka kor noqaydo haddee waktigaa salaad waa mamnuuc ma tukan kartid markaas laakiin haddaad tagto markay qoraxdu ay kor noqoto way iska tukan kartaa ma dhahayaan ayagu waxa weeyaan in salaad la tukado waa sunno oo ciiddu waxay leedahay sunna qabliya ama bacdiya ma ahan waxay leeyihiin ee waxay leeyihiin nahyi male waxaana laisla ogolyahay in ay banaaneed in qofku iska tukado waktigaas salaado sunna marka mamnuuc maahan wey waxay leeyihin la tukid aimadaas ogow sababtoo ah nahyi kuma soo aroorin nabigu ma tukan ciidda ka hor bacdigeedna ma tukan waa tarki arrintaas isagu hadda imaamkuna dadka waa inuu ka dambeeya dadku say u fadhiyaan waa imaana markuu yimaadna salaada hore ka bilaaba sidaasaa sunnaa idan nabigu ma reebin marka keliya waxay leeyihin arrintaas waxay tusaydaa inaysan salaad sunnaa oo ku khaasa ciiddo ama ka horreyda ama ka dambayda aysan jirin laakiin salaadda inay mamnuuc tahay ma tusaydo waana sida xaafid ibn xajar iyo qaybkood baa yidhaahdeen waa sida uu caddeeyey imaamu shaafici waa sida ibnulmundir uu doortay ibnulxasm uu doortay salaadu waa bannaan tahay qofku waa tukan karaa waa tukan karaa laakiin salaad sunnaho raatibaa oo ciidda ka horreyda ama ka dambayda ma jirto saxaabadana gabadha saas ku suganta oo waxa weyaan cabdullaahi ibnu burayda aabiis burayda wuxuu yidhi waxa weeyaan ciidda ka hor afaruu tukan jiray kadibna afaruu tukan jiray waa saxaabi ibnu abi shaybaa soo saaray cali ibnu abi aalib afar ayuu tukaday ciidda ka gadaal ibnu abi shaybaa soo saaray anas anas ibnu malik anas ibnu malik waxa weeyaan wuxuu tukaday qabla khuruuji limaam ayuu salaad tukaday marka calaa kulli xaal salaad sunnaa oo raatibaa ciidu ma laha laakiin waxa weeyaan qofkii salaaddii mamnuuc kama aha haddaan wakti wakti nahyi ahayn waa iska tukan karaa hadday hadda masaajid tahay oo uu yimaadaana taxiitu masjidkii waaba laga rabaaba taxiitu masjidkii waa laga rabaa masaladaasna qowlkeeda sawaabkaa waa sidaas weeye wacanhu can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh wasalama nabiga sallaa waa tukaday alciida ciidda bilaa adaanin adaan la-aan walaa iqaamatin aqin la-aan akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray wa aslu asalkiisuna fi lbukhaari bukhaari ayuuba ku sugan yahay xadiidka asalkiisa xadiidka asalkiisana bukhaari ayuuba ku sugan yahay xadiidkan cabdilaahi bni cabaas radia allahu tacaala canhu waana xadiid saxiixahe fatxulbaariga isnaadkiisu waa saxiix uu ku yidhi xaafid ibnu xajar laftirkiisu wuxuu tusaya asalkiisana bukhaari ayuuba ku yaalla iyo weliba muslime ayuu ku yaallaah oo waxa weyan asalkiisu wuxuu ahaa bukhaari sida ugu yaallana waxay tahay cadaa ayaa wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabaas ayaa u cid ayaa qof u diray cabdullaahi bnu zubayr markii baycada lala galay markaas wuxuu ku yidhi anahu lam yakun yuadanu lisalaati ywma alfitri falaa yuadanu lahaa marka wuxuu yidhi waxaad ogaataa salaada ciidulfitriga looma aadaano marka looma aadaami jirin cabdullaahi ibnu zubayr marka uma aadaani jirin sidaas ayuu yeeli jiray marka waxay tusaa xadiidku oo daliil u yahay salaada ciidda aadaan male aqina male lafdi kaleo xataa lagu dhawaaqo male lafdi kale oo lagu dhawaaqo oo sida asalaatu jaamica male ciiddu inuusan lahaynna adiladu waa badan tahay xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey sideed boqol sideetan iyo toddoba raqamka min xadiidi jaabir ibnu samura waxaa ku taalla sallaytu maca nabiy waa soo marna xadiiskaas sallaytu maca nabiy nabigaan la tukaday alciidayni kayra marati walaa maratayn mar waxaan ahayn oo laba ahayn bikayri adaani walaa iqaama adin iyo aqin la-aanan la tukan jiri marka adin iyo aqin la-aan sariixay ku yihiin soo maahan dhawaaq kalena ma jiro oo waxaa taas ku tusaya xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey laba kun siddeetan iyo lix raqamka can jaabir ibni cabdillaahi alansaari waxa weeyaan wuxuu yidhi laa aadaana lisalaati ywmi اlfitri xiina yakruju اlimaam walaa bacda ma yakruju ciid ulfitri male aadaan marka imaamku soo baxo marka uu yimaado kadibna male walaa iqaamata aqin male walaa nidaaadin male marka adin male aqinna male markaasuu yihi walaa nida walaa shay wax kalena male walaa shay shayna male loogu dhawaaqo walaa shay a la socota xadiidka jaabir shay ma jiro shayna waa nakira fii siyaaqi nafyi shay loogu dhawaaqa salaada ciidda ma jiro idan marka sawaab ma ahan in la yidhaahdo waxa weyan asalaatu jaamica maalinta ciidda sababtaa shayba male loogu dhawaaqo muslimuuna ku yaalla xadiidkaas marka xadiidkaas waxaan ka faa'iidaysanay xukunka laga qaadana uu yahay ciidda adin iyo caqin iyo asalaatu jaamican midna male marka uu yimaado imaamka khalaas horay ayaa laga gelaa horaa laga tukana an abi saciidin wacan abi saciidin qaal abi saciidin alqudri weeye kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam laa yusallii midaan tukan qabla alciidi ciidda ka hor shay an waxba ma tukan jirin ciidda ka hor wax salaada ma tukan jirin oo sunno ah macnaha fa idaa rajaca markuu u laabto ilaa mansilihi gurigiisa sallaa ragcatayni laba ragcoo tukan jiri markuu guriga tago rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey biisnaadin xasanin sanad xasan ah ayuu ku wariyey sanad xasana ayuu ku wariyey xadiidkan abi saciidin radia allahu tacaala canh wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alay slm laa yusalii qabla alciidi shay waxa weeyaan ciidda ka hor waxba ma tukan jirin taas wuxuu sii xoojinaya xadidka ibn cabaas inuusan salaada ciidda ka hor waxba tukan jirin fa idaa rajaca ilaa mansilihi sallaa ragcatayn guriga markuu ku laabto laba ragca tukan jira ibnu maaja ayaa wariyey rawahu ibnu maaja biisnaadin xasan u yidhi xaafidku xaakim صaxiixu lisnaad ayuu yidhi xaafid dahabi waa ku waafaqay sheekh naasirudin albanina wuxuu yidhi saxiix ma gaarsiisne waa xasan sida xaafidku uu yidhi oo kale sidaas ayuu yidhi marka waa xadiid xasan ah hadduu xasan yahay waxaa laga faa'iidaa marka inay sharci tahay markii qofku gurigiisa ku laabto laba ragca inuu tukado laakiin waxaa dhici karta inaad tidhaahdo sawtii hadda xadiidka cabdullaahi ibni cabaas aan ku soo marnay waxa weeyaan nabigu ma tukan jirin waxa weeyaan ciidda waxa weeyaan salaadeeda ka hor iyo kadib midnaba so iska hor imaamayaan iska hor imaamayaan xaafid bn xajar talkhiisulxabiirkuu ku sheegay iska hor imaamayaan salaadii uu anfinayay xadiidkaas wuxuu ahaa fi lmusalla musallaha markuu yimaado ciidda kahor ma tukan jirin markuu salaada ciidda tukada kadib musallaha kuma tukan jirin marka ciidda ka hor musallaha kuma tukan jirin kadibna kuma tukan jirin xadiidkan abi saciidin wuxuu ka hadlaya gurigii markuu tago gurigii markuu tago laba kutukan kii hore wuxuu anfinayey marka uu yimaado musallaha sunno ma tukan jirin ka horayda markuu salaanta dhammeeyana ma tukan jirin sunno ka dambeey marka waa iswaafaqsan yihiine ma iska hor imaanayaan wacanhu can abi saciidin qaala kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakhruju mid baxa yowma alfitri maalinta ciidulfitriga iyo waladxaa maalinta ciiduladxada ila almusallaa meesha lagu tukanayo musallaha u bixi jiray wa awalu shayin shayga ugu horeeya oo yabda-u bihi uu nabigu bilaabaa asalaatu salaadu ahaa uu tago salaadu bilaabi jiray sunnana ma geli jirin waxa weeyaan lamana adini jirin wuxuu bilaabi jiray salaada uma yansarifu nabigu waa gadoomi jiray fayaquumu waa istaagi jiray muqaabala naasi dadka meesha ka soo horjeeda ayuu istaagi jiray markuu salaada ka baxo khudbadii weeye wannaasu walxaal annaasu dadkiina calaa sufuufin safafyaalkooda ay ku sugan yihiin dadkiio safafkooda sidii ugu sugan sidaa hadda annaga ciidaha marka la tukado bug dadku ay iska cararaanu ma ahayn fayacidhum waa wacdi jiray waa khudbadii wa ya'muruhum waxbuu amri jiray muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa waxa weya xadiidka isku waafaqay marka xadiidka aakhirka waxaa kala sii socotay oo gadaal kala socotay fa in kaana yuriidu an yaqdaca bachan qadacahu hadduu rabo ciidan inuu diro markaasuu diri jira hadduu rabo inuu ciidan diro oo markaas ciidan meel u diro duulaan oo gaalo ku duula markaasuu diri jiray nabiga sala allahu alay slm aw ya'muru bishay hadduu rabo inuu amar bixiyo amar guud ummadda amar soo degay uu siiyana ama wax amrana waa amri jiray waa amri jiray wuxuu yidhi abi saciidin marka abi saciidin alkhudriy saxaabiga xadiidka wariya wuxuu yidhi falam yazal innaasu calaa dalika dadku sidaas kama suulin waqtigii nabiga saasaa lahaa sala allahu alay wasalam waqtigii abubakar saasaa lahaa waqtigii cumar waqtigii cuhmaan waqtigii cali saas lagama suulin markaasuu yidhi xataa kharajtu maca marwaan ilaa aan markii dambe marwaan aan soo raacay amiiru madiina madiinu amiir ka ahaa reer bani umayuu uu ka mid yahay amiirkii madiine weeye aan soo raacay fii adxaa aw fitrin ciidulfitrin ama ciiduladaa falamaa aatayna almusallaa markaan nimid meeshii lagu tukanayey idaa mimbarun banaahu kaiir ibnu salka isla markii meeshu waxaa u yaalla mimbar uu u diyaariyey kaiir ibnu salti mimbar uu u diyaariyey aa meesha yaalla faidaa marwaan yuriidu an yartaqiya marwaan wuxuu damcay mimbarka inuu koro waana markuu yimid waa la rabay markaas maxaa la rabay salaada tujiyo ila saasaa nabigu yeeli jiray wuxuu damcay inuu koro mimbarka oo khudbadii bilaabo qabla an yusalliya intuusan tukan fajadabtu bithawbi maradhan ku dhegaan jiiday saxaabadu munkarka say u inkiri jireen kutusa iyo bidacda waa amiinkii magaalado dhanay ogow marada inta ku dhegay aan jiiday marka fajabadani isna waa iga jiitay fartafaca faqadaba qabla salaa ila xoog iska leeyahay amiiri waxa weeye mimbarkii inta kor khudbad bilaabay ah khudbad bilaabay faqultu ghayartum wallah markaasani wallahi diintii nabiga waa bedeshay aan idhi fiiri waa amiirkii magaalada waxa weeyaan saxaabadu taas waxay ku tusaydaa siday munkarka u inkiri jireen waa amiirkii beledka weliba markuu koray aan idhi yidhi hayartum wallah ilaahaan ku dhaartay waa bedesheen diintii markaan saas idhi uu idhi yidhi yaa abaa saciid dahaba maa taclam abu saciidow waxaad tiqin waa tegeen tage wixii aad tiqin abu saciid hadda wuxuu yiqin waa diintii nabiga soo ma sunnadii nabi maxamed uu yiqin abu saciid markaasaan idhi wallah maa aclamu wallaahi khayrun mima laa aclam ilaahaan ku dhaartay waxaan aqaana ka khayr badan waxaan aqoonaan idhi wixii aan iqiin oo diintii nabi maxamed ka soo gaarnay ah wallaahi waxaan aanaan aqoon iyadaa ka khayr badan saasaan idhi sariix u ridiyeen waxa weeye bidcada iyo bedelka diinka ilaahay uma aamusi jirin markaas wuxuu yidhi ina annaasa lam yakunuu yajlisuuna lana annaga reer bani umayaan waxa weeyaan nooma fadhiistaan dadku bacda salaa fajacaltuhaa qabla salaa markaasaan salaaddii ka soo hormariyay iyo maxaa yidhi annaga nama sugaan waxa loo sugi diidayna waxa wayan cali bin abi taalib wax ka sheegi jiray marka lama sugi jirin dadku waa dad ahlu sunnaa waa iska yaaci jireen ma sugi jirin ma dhegaysan jirin waxaas marka anna waxaan yeelay yuu yidhi waa fiirku qasbidsa uma jeedin anna wuxuu yidhi waa soo hormarsaday khudbadii qasab dadkaa dhegaysan kadib aan tujina marka waxa weeyaan xadiidka marka sunnadii sariix ayuu ku yahay sunnadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inay ahayd waxa ugu horeeya ee la bilaabo waxa weeyaan salaada khudbaduna inay ka dambaydo abubakar iyo cumarna saasay yeeli jireen horaan usoo ogaan abubakar iyo cumarna saasay yeeli jireen maxaa loogu daraa waxay tahay waxaa lagu tusaa sunnadaas inaan la nasaqin xukunkaasu inuu baaqi aha bacda nebiy oo nabigaa yeelay haddii lagu ekeeyo waxaa dhici ixtimaal lahayd ma la nasaqin mise lama nasaqin inaan la nasaqin waxaa kutusaa khulafadii ka dambayday ee waxa weeyaan abubakar iyo cumar iyo sidii inay kusii socon kusii socdeen sidii inay ku sugnaayeen waxaa kaloo xadiidku kutusaa salaada in ugu horaydo marka waxa weeyaan ciidda uu yimaado imaamku inuu tujiyo kadibna uu khudbada u istaago oo dadka wacdiyo oo dadka amro waxa weeyaan waxyaalaha oo shareecada ka mid a inuu amro sidaas weeyaan inuu amro inuu amro waxyaalaha muhiimka shareecada islaamka ay amartay inuu amro uu ka reebo waxyaalaha shareecadu reebtay munkaraadka oo markaas jiro oo kale iyo muxdathaadka iyo bidacda uu ka reebo oo dadka kala hadlo oo khudba manaasib u ah uu waxa weeyaan aqriyo maxaa lagu furfuranaa khudbada ciidda maxaa lagu furfuranaa khudbada ciidda fuqahada qaar badan sida shaaficiyada iyo xanabilada iyo waxay yidhaahdaan allahu akbar allahu akbar waa inuu ku furfurtaa ilaa sagaal goor uu ku celiyo allahu akbar khudbadu kadibay bilaabaha yidhah laakiin waa uu ku furfurana laakiin sida sawaabka waxay tahay nabiga lagama hayo isagoo ku furfurtay waa in sida khudbooyinkii kaleeto oo jumcada ina alxamda lilah lagu furfurtaa mar haddaan nabigii laga hayn sala allahu calay wasalam ilaa taasaa nabiga khudbooyinkiisa uu ku furfura jiray nabiga ragga markuu ragga u khudbeeyo dumarkana gooni ugu khudbay jir marka haddii khudbada hore maxay dumarka gooni ugu khudbaynaa waxaa dhici karta inaa khudbadii hore aysan maqal ilaa dadku waa badan yihiin macrofonna ma jirin waktigaas marka haddaysan maqlin waa in dumarka khudbo gooniya loo akriya waa khudbo gooniya in loo akriyo hadday maqlaayaanna waa in khudbada hore axkaam ayaga qusayda iyo axkaam caamada laga hadlaa oo mid rag qusayda iyo mid dumar qusaydaba waa in laga hadlaa khudbada inaad dhegaysataa waajib kuguma ah waa sunno waa sida fiican inaad dhegaysataa laakiin salaada intaad tukato khudbada waa ka tegi kartaa waxaa nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam uu ka wariyay cabdullaahi ibnu saa'ib inuu yidhi nabiga ayaan ciid la joogay markuu salaadii dhameeyaa nabigu wuxuu yidhi innaa nakhdubu faman axaba an yajlisa falyajlis waman axaba an yadhaba falyadhab fiiri xadiidka abu daawud iyo nasa ibnu maaja oo saxiix ah wuxuu yidhi khudbaan akraynaa qofkii rabaa inuu fariisto ha fariisto qofkii rabaana ha tago fiiri nabigu dhihi maa yaa laiga tegi maxaad u tegaydaan yaad ka cararaydaan adduunye maanta o dhan aad cayraydeen ha iga teginina ma yidhaahdo waxaas waa wax hariib ah hafaryata war wax yar suga uu leeyay wax yar sugay midna lama yidhaha khudbadaadaan la akriyaa haddaad wacdayda waa waxaad u sheegaydo khalaas intii jecelaa ku filan sideedaba moogtahay diinkan qof jecel oo anfaca soo maaha ee qof aad xataa dadka gabol waxa weeyaan haddee waana sii darnaysana oo kan baxaya camal munaafiq camal ka dhiga waana ibr waxaas nabi maxamed fiiri khudbadiisa khudbada la ego ka khayrka badan xayta ma jirto mid la khayr eg soo ma nabi wuxuu leeyaha qofkii rabana ha fariiso qofkii rabana ha tago saas weeye haddaad hadda kuba qasatoo tira kii tagaa saa ka mas-uulan hadda iskaba taga taas waa marka jabhadnimo wey diin hadda markaas maahan markaas marka waa noocaas weligaa diinka dadka sidoodaba ma ogtahay diinkii laftiisa ihaano ku tahay diinkan isagaa qaaliya soo maahan marka ha ku barbaryo iska daasheen kada وعن عمر بن شعير عن أبيه عن جده قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي قال له وحيري التكبير الله أكبرت في الفطر عيد الفطر سبع وتضب في الأولى ركعة هوري وخمس واشن في الآخرة ركعة الضمب والقراءة قراءتنا بعدهما وكدن بيضا كلي كلتيهما لبدا وحويان ركعة كلتيهما لبدا ركعة قراءة تكبيرها سيكدن بيضا أخرجه أبو داود abu daawuud ayaa soo saaray xadiisku waana xadiis haabit ah xadiidka camar ibnu shucayb can abiihi can jadihi qaala nabiy llaahi sala allahu alay wasalam altakbiiru fi lfitri wuxuu ka hadlaa takbiirta salaada ah ciidu laba takbiirood ay leedahay takbiirta salaada lagu tukanaya qaabkii salaada loo tukanayo wey qaabkii salaada loo tukanayey weeye takbiirtaanu ee takbiirtii kaleo salaada iyadoon lagu jirin la takbiirsaay kama hadlaan mana ka hadlo buluuqulmaraamku soo ma jeedid marka aلtakbiru fi اlfitri sabcun fi اlأulى ragcada hore waa toddobo wa hamsun fi اaakhira fi اlaakhirati ragcada dambaydana waa han waa shan marka macnaheedu waxay tahay qaabka loo tukanaa qofka marka imaamka allahu akbar marka uu yidhaahdo oo salaadii xirto takbiirta ugu horayda waa inuu markaas toddoba ka dambayda allahu akbar uu yidhaahdaa toddoba ka dambayda waa inuu allah akbar yidhaahdaa markuu takbiirahaas dhameeyo kadib uu marka acuudu billahi min ashayaan rajiim leeyahay oo furfurana kadib uu markaas waxa weeyaan qirada akrina qirada akrina marka qiradu waa ka dambayda waa ka dambayda wa khamsun waa shan fi fi laakhirati ragcada dambaydana waalqiraa'atu qiraadu bacdahuma labadooda ka dambayda kiltayhima labadaba akhraja abu daawuuda wanaqala tirmidiyu can lbukhaari buhaari wuxuu ka soo naqliyey tirmidi taxiixahu xadiidka inuu saxiix yeelay imaam buhaari aa saxiix yeelay yii imaam lbukhaari ayaa saxiix yeelay yii xaafid ibnu xajar wuxuu yihi talkhiisu lxabiirka waxaa kaloo saxiix yeelay axmed ibnu xambal waxaa kaloo saxiix yeelay caliy ibnu madiini imaam bukhaari shiikiisii aimadaasoo dhamaa saxiix yeeleen ama sheekh naasir dun albani irwaau lkhaliilka iyo saxiix abi daawuudka labadaba waxa weyn xadiidka wuxuu yidhi xasan weeye ee saxiix ma gaarsiisna ardaygiisa samiirna waa saxiixu wuxuu yidhi shawaahidda uu saxiix ku noqona oo xasan asalku waaye laakiin shawaahidda wey wuxuu saxiixa ku noqona xadiidka marka waa xadiid haabit ah waxaana u shaahidahoo xoojinaya camalu saxaaba saxaabada camalkoodii waxaa ka mid a imaam maalik waxa wey naafic wuxuu ka soo saaray mawla cabdillaahi bni cumar inuu yidhi waxaan xaadiray ciiduladxa iyo ciidulfitri labadaba abu hurayre la jirkiisa marka fakabara fi rakcati ululaa sabca takbiiraati qabla alqira'a allahu akbar toddoba guur goor uu yidhi waxa weyan qiraa'ada ka hor wa fi laakhirati hamsa takbiiraat ragcada dambaydana shan ayuu takbiirsaday qabla alqira'a sanadkuna waa saxiix imaamu maaligna wuxuu ihi walamru wa huwa alamru cindana waana sidaas anagu sida annaga aan u aragno sunnada waxa weyn agteenna kadalika ibnu abi shayba cabdullahi bni cabaas sidaasoo kale u ka soo saaray wuxuu yidhi wuxuu takbiirsan jiray ciidda ragcada hore toddobo bitakbiirati اliftitaax maca takbiirati اliftitaax wa fi laakhirati dambena sitten bitakbiirati ragca ragcada takbiirteeda uu ku soo istaagay kulluhuna qabla alqiraa'a marka toddobadaas weeye toddobadaas weeye ragcada hore tan dambena waa shan gacmaha korna u taagayaa marka uu takbiirahaas allahu akbar leeyahay korma u taagayaa sidaas weeye madhabka xanabilada abu xaniifa imaamu shaafici awsaaci cadaa ibnulmundir iyo qayrkoodba sidaas weeye waa inuu gacmaha kor u taagaa alcalaamatu ibn اlqayim wuxuu yidhi kaana bn cumar maca taxarihi lilitibaac yarfacu yadayhi maca kuli takbiira ayadoo la og yahay cabdullaahi bni cumar ibn khadaab siduu sunnada ugu dadaali jiray takbiir kasta kor u qaadi jiray gacmaha oo takbiiryaalkaas ka mid a zaadmacaadku ku leeyay laakiin xadiid marfuuca oo nabiga waxa weyn loo kor yeelo saxiixa inuu gacmaha kor u qaadi jiray lama hayo imaam maalik isagu wuxuu leeyahay takbiirta ugu horreyda bisu gacanta kor u qaada takbiiraha ka dambeeya kor u qaadi ma saasuu ku tegey imaamu maalik imaam maalik laakiin jamaahiirta ahlucilmiga waxa weyn sidaas cabdullahi bni cumar ay mareen oo ah kor in gacmaha loo qaado takbiiryaalka dhammaantood takbiiryaalkaas inta uu takbiirsanayo inta uu takbiirsanayo allahu akbar markuu yidhaahdo iyo allahu akbarta kale inta u dhaxayda waxa weeyaan cabdullahi bn mascuud waxaa ka soo arooray inuu waxa weeyaan ilaahay xusi jiro dikri dhex geli jiray dikriga sida allahu akbar kabiiran walxamdu lilaahi kaiiran wa subxana llahi bukratan wasiilan iyo subxana llah alxamdulilah walaa ila illah allahu akbar iyo marka laba allahu akbar kastaba dikriyaa la dhex gelina waa sunno hadduusan dhex gelinna takbiirta laftirkeedana waxa weeyaan waa sunno oo takbiiryaalkaanu waajib ma ahane waa sunno waa sunno marka to sidaasaa salaada loo tukadaa ciidda sidaas ayaa loo tukadaa salaada ciidda shaaficiyadu waxay hahdaan hadduu takbiirahaas halmaamo waxa weya sujuudu sahwi maleh saasay mareen shaaficiyadu hadduu halmaamo maleh sidaas ayay mareen shaaficiyadu وعن أبي واقد اللyثي قال كان النبي نaبgu وu ah sلى الله عليه وسلم يقرأ mid أkriya في الأضحى cيid الأضحى iyo والفطر cيid الفطr بqاaf ayuu أkri jiray iyo واqتربت الsاacة أkرaجه مسلم ayaa xadيiثkan soo saaray أبي واqد اللyثي waa صحاaبي جليiل ah مgciisa iyo مgaca bisba aada la iskugu khilaafa مgciisa culmada gobol waxay ku sheegeen alxاriث بن cawف qaarna waxay hahdeen maya waa isdaba mariday cawف iبن الxاriث weeye sidaas ayaa la isugu khilaafay marka maka ayuu ku dhintay lixdan iyo sideed hijriyadu markay ahayd can abi waaqid allaythi radia allahu canhu xadiidkana sida uu soo arara wuxuu ahaa cumar ibnu lkhadaab ayaa weydiiyey abi waaqid allaythi maa kaana yaqra'u bihi rasuulu llahi sala allahu alay slam fi ladxaa walfitri rasuulku muxuu ku akri jiray ciidulfitriga iyo ciiduladaxaaga cumar ibnu lkhadaabaa weydiiyey markaasuu yidhi yaqra'u fiihima biqaaf wlqur'aani اlmajiid waqtarabat الsaacatu wanshaqa alqamar u yidhi ta weydiyuu saas ugu sheegay muslimaa xadiidka wariyey waxaa xadiidkaas laga qaadanaa inay sharci tahay oy sunno tahay labada ragco ciidda ragca in lagu aqriyo qaaf wlqur'aan اlmajiid ragcana lagu aqriyo iqtarabat الsaacatu wanshaqa alqamar in saas loogu aqriyo waa suurado oo waxa weeyaan aad macaani waaweyn uga hadla makhluuqan sida bilowgiisii loo abuuray iyo baciga iyo isoo bixinta iyo axwaasha qiyaamaha iyo jannada iyo naarta iyo wax badan ka hadla marka waa muhiim waxaan hore usoo ogaanay xadiidka nucmaan ibnu bashiir na waa soo ogaano imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam yaqra'u fi lciidayni wa fi ljumuca bisabixisma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiiu lhaashiya in nabigu sal اlahu alيه wasalam ciidda iyo jumcada labadaba ku akri jiray sabixisma rabika alaclaa iyo hal ataaka xadiiu lhaashiya weliba xadiidkaas waxaa ku jira lafdi ah waydajtamaca alciidu wاljumca hadday maalin iskula soo aadaan ciidda iyo jumcada fii yowmin waaxid yaqra'u bihimaa aydan labada salaadoodba waa ku akri jiray yaqra'u bihimaa aydan fi salatayni inta ciidda ku akriya labada sunadood ayuu haddana jumcadana ku akri jiray oo labadaba nabiga tukan jira weeye ogowhe sidaasa xadii saxiix muslimka saas xadiidka waxaa kaleeto laga qaadanaa tawaaduca caalimka kabiirka ah qofkii caalim kabiira ah inuu qofka cilmi hoosey wax weydiiyo fiira hadda cumar ibnu khadaab a xadiidka abiwaaqid weydiina cumar ibnu khadaab waa ka cilmi badan yahay abiwaaqid aleyt islaamnimada waa uga horreeyey nabiga waa ka laasimid badnaa waa ka fadli badan yahay haddana abiwaaqid aleythi uu weydiina abiwaaqid aleythi uu weydiina so uma jeedid marka inuu weydiiyo sidaas tawaaduca caalimka ayaa laga qaadanaa sababtu u weydiiyey maxay ahayd ilaahaa garanaya abucabaas alqurdubi mufhimka wuxuu ku yidhi imaam nawowina sharaxa muslimka waxaa dhici karta inuu u weydiiyey inuu ka shakiyo ka suganayey oo cilmi dalab ay tahay ta ka shakiyey wixii nabigu akriyay inuu ka suganayey waxaa dhici karta inuu ogaa laakiin uu dadka rabay inuu baro cuna oo ma mara saas wax loo weydiiye adoo masalada adigu yaqaan aada weydiina qof kaloo yaqaan ood leedahay masale heble iiga waran sidii jibriilba uu nabiga u weydiiyey sala allahu calayh wasalam si dadku ay u maqlaan arkaan lislaam arkaan liimaan ixsaan siduu u weydiiyey marka iclaamkaas in ula jeedana waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inuu halmaamay intubaa dhici karta waalcilmu cinda allah laakiin caalimka qofka cilmiga inuu masalada weydiin karo ayaa laga fahmaa oo laga qaadanaa marka ciidda labadan suuradana markay rabaa lagu akrina labadan kalena markii kale intaba waa sunna inaad maalina lagu akriyo qaaf alquraan iyo iqtarabat isaaca maalina lagu akriyo waxa weeyaan waxa weeyaan sabix isma rabbika alacla weliba hadda xoogaa himooyinka iyo niyaddii wixii dhamaa iska gaabtayo labadan labadan hoose qof ciid walba waa lagu akriya maxaa yaele iyagaa gaaban ee qaaf haddii lagu akriyo xoogaa culaysay ka damin dadku markaasaad hal qofoo ku akriya arki maydo maxaa yaele marka taasoo kale in lasoo nooleeyo oo maalin maalin lagu akriyo ila nabiga ku akri jiray sidaa weeye sida wanaagsan dadki waxa weya muhimaddii inay hoos u dhacday ku tuseen hoos u dhacday wa can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulkii alle sal allahu alay wasalam wuxuu ahaa idaa kaana yowmulciidi markuu sugnaado maalin ciid ah khaalafa dariiqa wadaduu khilaafi jiray akhrajahu lbukhaari xadiiska soo saaray weli abi daawuud can ibni cumar waxaa uga sugnaaday naxwu mid la mid ah xadiidkan jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canh wuxuu yidhi rasuulku wuxuu ahaa sal allahu alay wasalam maalin ciida idaa kaana markuu sugnaado yowmulciid maalin ciida waa kaana taamaa aalafa dariiqa wadaduu khilaafi jiray akhrajahu lbukhaari xadiiska soo saaray abi daawuudna can ibni cumar ayuu ka wariyey inkastoo xadiiska riwaayadaas abi daawuud waa la daciifiyey imaam nawowi oo kale waa daciifiyey majmuucuu ku daciifinaa uu ku daciifina laakiin midka ka horeeya shaahid u noqonaa xoojina laakiin kan ka horeetaabaa dee bukhaari ku sugan oo nagu filan xujo ku filan inkastuu ka mid yahay axaadiista bukhaariy oo laftirkooda culummadu ka hadleen oo nin la yidhaha fulayx ibnu sulaymaan ayaa ku jira xoogaa mutakalam ah mutakalam fiih macnaha marka xadiidkaas wuxuu tusaa sunno inay tahay maalinka ciidda markaad aadayda waddo inaad marto markaad ka soo laabaydana waddo kale inaad soo marto saas inay sunno tahay markaad aadaydana waa inaad waddo marto markaad ka soo laabaydana waddo kale waa inaad marto xikmadda ku jirta ilaahayaa garanaya ahlucilmigu xikmooyin badan ay sheegeen qaar waxay yidhaahdeen waxaa la rabaa waddadaas markaad sii mareeba muslimka jooga inaad sii salaamto wadada kalena muslimka jooga soo salaamto sidaas qaaraa yidhi qaar waxay dhahdaan maya ujeeddadu waxay tahay shacaa'irta islaamka in la muujiyo muslimka mee xaggaas marayo haddana xagga maray taasu maanta inay ciid tahay la muujiyo qaar waxay dhahan maya munaafiqiinta lagu caragelina aaday uga caroonayaan xoogan weyn muslimiinta muuqda xaggaasna marad maray xagga maray tiro badana huleey munaafiqiinta lagu caragelina qaar waxay dhahan maya wadadaasna waxaa la rabaa inay berri qiyaamo kuu markhaati furto tanuna ay kuu markhaati furto ilaa cibaado wey si socodkana waa cibaado soo socodkuna waa cibaado wlcilmu cind allah intaba culummadu sheegeen laakiin imaam nawowi hadal qaalihu yidhi wuxuu yidhi waidaa lam yuclam isababu ustuxiba ta'asi muطlaqan xikmadda ama hala garto ama yaan la garan waa sunna in nabi maxamed lagu dayda sala allahu alay wasalam adugu garo waxaa loola jeeda amaha garan laakiin sunna waxaa mar walba nabiga in lagu daydo oo markaad ciidda aadeydana wadda mar markaad ka soo laabatana waddo kale mar nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam sidaas weeyaan imaamka iyo ma'muumka iyo jumhuurtu waxay mareen waa isku mid dadkao dhan waa inay waddana maraan aw sunnaan hadhowna waddo kale ay soo maraan salaadaha kale ma saasa sida jumcada iyo markaad aadaydo taas daliil ma leh taas daliil ma leh inaad waddana kusii socoto waddana kusoo socoto daliil ma leh waxa weyn haddee nabigana sala allahu alay slam gurigiisoo masaajidka ku dheganayo laba waddo iyo ma kala lahayn laba waddo ma kala lahayn waxa weeyaan jumcadaan ula jeeda laakiin ciidda laba wada wuxuu kala yeelaya ciidda laguma tuka jirin waxa weyan masaajid taladaasna inaan lagu baraarugsanaada waa muhiim waxa weeyaan ciidda nabiga sala allahu calayh wasalam kuma tuka jirin masaajidka laakiin wuxuu ku tuka jiray musallaha meel la yidhahdo meel musallaa oo masaajidka nabiga dhanka bari ka xigta bari waa dhanka qorax ka soo bax meel ka xigta oo waxa weeyaan masjidka u jirta kundhudhun kundhudhun u jirta dhankaas bari ayuu nabigu ku tuka jiray sala allahu calay wasalam xadiidka bara ee ku sugan imaam bukhaari saxiixiisa ayaana tusa kundhudhun waxa weya meel u jirta masaajidkao dhanka bari ka xigta ama sharqiga qorax ka soo bax halkaasuu ku tukan jiray welidaa sidaas daraaddeed waxaa sunnaa in waxa weeyaan musallaha lagu tukado ila waa soo marnay waxa weeyaan xadiidka abi saciidin waxa weya yakhruju yowma alfitri waaladxaa ila almusalla ciidda waxaa sunnaa in lagu tukado musalli oon masaajida lagu tukan sidaasaa sunnaa ciidda waxaa sunnaa inaan lagu tukan masaajidda ee lagu tukado musallaha sidaas axaadiista ku sugan nabiga inuu masaajid ku tukan jiray ma sugna ma sugna ma sugna haddaan daruura keenin oo aan markaas waxa weeyaan masaajidkii lagu qasbanaan dhammaan magaalooyinkana waa wada saas marka laga reebo maka almukarama masjidka oo waxayn kacbadu ku dhex taallo ee masjidulxaraamka asaga masaajidka lagu tukana weligeed culammada muslimiintu waxay yidhahdeen ma dhicin in laga baxay meelka lagu soo tukaday sababka keenaya laba shayba xikmo waa sheegaan ko waa afdalu biqaaci lardi dhulkoo dhan meesha fadli badan wey laga tegi maa marka laga tegi maa tan labaad waxay yidhahdeen maka waa buuro meel banaano dadku ku tukadaan mabale daan la fogaanayn waana dhibtoona hadii la yidhaha la fogaan marka weligeed lama aragalen iyagoo culummadu ka baxeen maka maka marka marka laga reebo inta kaleeto musalle waa in la aadaa in musalluhu fadli badan yahana waxaa ku tusaa masaajidka nabi maxamed sala allahu alay slm ee madiina ee uu nabigu yidhi salaada lagu tukadaa waxay ka fadli badan tahay kun salaadoodoo masaajida kale lagu tukado aa nabigu inta ka tagu banaanka tuji jiray dadka ma dhici karto haddaan banaanku fadli badnaa lahayn inuu nabigu ka tegi laha masaajid ee wuxuu u aaday waa fadligaas idan marka musallaha in la aado dee waxa weeyaan dawlad muslima oo musalla dadka u samaynayda ayaa la rabaahe dee hadeer badanaa waxaa laysaga tukadaa meelaha banoonileyda banoonileyda meeshii banooniga la aaday aad maqle salaadu boos male laakiin banoonigu waad aragteen dhulka dhaqaalaha ugu badan dhismaha uu gala waa dhulka banooniga soo ma jeedi marka taasu maxay kutusayda ayaan darada ummadda ku dhacday soomaa ya ayaan darada ummadda ku dhacday banooniga in lagu dhiso dhismaha ugu qaalisan dalkoo dhan ee maalka ugu badan uu galo ya meesha lagu cayaaro meesha ilaahay lagu caabudo musallana aan hal taaka oo musalle la yidhahda aan dalka laga oqo soo ma jeedi qof in laga tuugo iyo meeshaada banaan aan ku tukanayo lagama hadla meel dhaqaale lagu baaxsheeye musalla loo diyaariyey maba leh waa dal dhan oo boqol kii boqol muslima hadda maxay soo askoo tusi mayda marka inaan diin waxa wey xilba la yska saarin xilba inaan la yska saarin allahu mustacaan marka waa iska musiibo iyo ayaan darran ummadda ku fadhiisatay wey ilahay naga gudbiyo وعn أنس قاaل أنس wuxuu yidhi qadima rasuul لlahi rasuulka allah soo galay salى الlahu عalيه وasلم almadينة walxaal ayuu soo galay lahum reer madiine ay u sugnaadeen yowmaani laba maalmood labadaas maalmood oo yalcabuuna ay cayaaraan fiihima labada maalmood nabiga salى الlahu عalيه waslم magaalada madiinuu yimid ayagoo dadka reer madiina laba maalmood oy leeyihiin oo ay cayaaraan faqaala nabigu wuxuu yidhi qad abdalakum اllahu bihima ilaahay labadan wuxuu idinkugu bedelay khayran wax ka khayr badan minhuma labadooda labadooda laba maalmood oo ka khayr badan aa ilaahay idinkugu bedelay labadaas waa laydin ka qaaday labadaana laydin siiyey yowma aladxaa maalinta ciidul-adxaa laydinkugu bedelay iyo yowma alfitri akhrajahu abi daawuuda wanasaa'i biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayay ku wariyeen marka xadiidkaa haabitkaa saxiixa ah waxa weeyaan wuxuu tusaa nabiga sala allahu calayh wasalam madiine markuu yimid inay lahaayeen reer madiina laba maalmood oo ay cayaaraan labada maalmoodna waxay ahaayeen yowmu nayruus wlmahrajan yowmu nayruus walmahrajaan labadaas maalmood ay ahaayeen yowmu nayruus waa walu yowmi wa walu sanati shamsiya waxa weeyaan sanada oo shamsiga ah ama qoraxda laga xisaabo maalinka ay bilaabato wey maalinkaas waa faystay jireenoo dabaaldeg ay dhigi jireen dabaaldeg ayay dhigi jireen maalinka sanada shamsiga waxa weeyaan yowmu nayruus ayay yidhaahdaan maanta ugu horeyda oo waxa weeyaan waxaa dhigi jiray nimankii oo fariska weliba nimankii fariska dhigi jiray mahrajaankana waa lix bilood sanada shamsiga marka lix bilood ay marayda wey oo ma lix bilood markay kaas laga soo wareego wey lix bilood markay kasoo wareegto wey marka labadaas maalmood oo yowm yowm nayruus iyo mahrajaan ayay lahaayeen waxaana la ogsoon yahay sideedaba ma jiro banu aadanka dad meel degan ama carab ha aadeen ama cajami ha ahaadeen oon maalin faystaa lahayn waa wax dadku ku dabeecaysan yihi maalin faystaa oo ay nastaan oy quruxdooda muujiyaan ay leeyihi nabiga u yimid marka sala allahu alay wasalam nabigu uma dayn faystadoodii fiiriya faystadaas labada maalmood oo ay iska lahaayeen oy cayaari jireen uma dayn nabigu waa ka qaado oo wuxuu yidhi ilaaha idinka qada weliba laba maalmoodoo kalea laydinkugu bedelo fiiri faqaala nabi wuxu uhi qad abdalakum ullah allaa idinkugu bedelay bihimaa labadooda khayran wax ka qayr badan minhuma labadooda labadoodii laba ka qayr badan alla idinkugu bedelay yowma aladxaa wa yowma alfitr labadaas alla idinkugu bedelay marka bedel iyo mubdelu minhu layskuma darsan karo shay haddaad haysatay oo inta lagaa qaado shay kale lagu siiyo labadoodi in isku haysaa ma dhici karta ma dhici karto mideeda kaleeto yowm jaahiliya oo nabigu markuu yimid bedelay iyo midii nabigu uu amray labadood inaan isku wadaa ma dhici karta maya waa baatil waxa waajibka waxay tahay tii nabigana in la aqbalo tii nabigu uu yidhi waa la bedelayna laga tago saasaa waajibkii sidaas wey idan markaa xadiidku wuxuu tusaa labada maalmood ee ciidulfitri ciiduladxaa inay yihiin laba ciidood laba faysto oo muslimiintu iska leeyihiin wax kale oo sanadkiiba mar soo wareego oo faystaana muslimiintu ma laha usbuucii waxaa weye jumcada ciid u ah sanadkiina labadaas ciidood ay leeyihiin in alla inta kaleeto oo ciid ah waa wada xaaraan waana bidac muslimiintuna shaqo kuma leh ha ahaato waxa weyan midda oo waxa weeyaan kirishtanka oo nasaarada oo waxa weyan ay leeyihiin dhalashada nabciisa ay leeyihiin ha ahaato sanad guuladooda ha ahaato ha ahaato waxa weeyaan maalintii boqorku waddan qabsada madaxweynaha maalinkiisii ha ahaato maalinta milatariga maalinka booliska maalinka hooyooyinka maanta caruurta maanta aidiska maanta baahida maanta cuntada acuudu billah ciid badana ma waxaasaa diini u eg waxaas inay baatil yihiin qof walba waa dareemi karaa idan markaa keliya un hal shayaa muhiim ah hal shay ayaa muhiim ah inay baatil tahay waa cadda laakiin shayaa muhiim ah adiga waxa weeyaan dadku dalaakay u badan yihin wa in tudic akara man fi lardi yudiluuka ilaahay nabi maxamed uu ku yidhi sala allahu calay wasalam haddaad adeecdo dadka badankooda dhulka ku sugan waa ku baadiyeynayaan marka dadka dhinaca huhaada dadku u badan yihiin adiga waa inaadan raacin ood ogaato adoo cagacad oo qaawan oo beejaqab ah in ilaahay lagu soo hortaagayo su-aalana lagu weydiin doono idan maanta waa inaad ku ekaysataa wixii nebi maxamed diin u ahaa sala allahu calay wasalam oo waxa kaleeto aad ogaataa qalad soo kordhay inuu yahay wixii aad ka suuli karto munkara adoon munkar ka weyn keenin suuli waxaadan suuli karinna qalbigaagu waa inuu la gubanayo la xanuunsanayo ilaa haddaan qalbigaagu munkarka la gubayn iimaan la-aanay tusay marka munkar soo kordhay inuu yahay waa inaad dareemayso oo aad qalbiga ka neceb tahay ficlanna wixii aad suuli karto af iyo qowl aad awooddaadu intay leeg tahayna waa inaad suulidaa waa munkar inaad munkarnimo u og tahay wey faystooyinkaas dhammaantood waa wada munkar maalinka wadanka maalinka calanka waxaasoo dhan waa wada iska waxaas munkaraadkaasay ka mid yihin wa can caliyin radia allahu canhu qaal min asunati sunada waxaa ka mid u yihi cali bn abi aalib an yakruja qofku inuu u baxo ila lciidi ciidda maashiyan xaalu yahay rawaahu tirmidiyaa wariyey wa xasanahu xasan ayuuna ka dhigay qofka saxaabiga hadduu yidhaahdo min asunati min sunati nabiy wey xadiis marfuuca wey sunadii nabigu ka hadlaa xadiidkan sanadkiisa waa daciif jiddan weliba dacfi aad u daran wey waxaa ku jira xaariu lacwar alhamdani oo daciif jiddan ah bal waaba waxaaba lagu tumay kidbi kidbi ayaa lagu tumay shacbi wuxuu ihi waa kadaab waa kadaab wey aimada gobol sida jawsajani oo kale wuxuu yidhi caliy ibnu madini yaan weydiiyu yidhi waxaan weydiiyey can caasim ibnu damra iyo walxaari xaariu lacwar labadaasaan weydiiyu yidhi markaasuu yidhi yaa abaa isxaaq miluka yas'alu can da maado kale qofkaasoo kale weydiiye kadaab xaari kadaab wey maxaad weydiinayda kadaabkaasaad kalaa la weydiiya saas uu yidhi marka ninkaasaa ku jira sanadkiisa marka dacfi aad u daranaa ku jira shariik ibn cabdillaahi alqaadina waa ku jira oo sayi lxifdi ah marka aimo badan way daciifiyeen sheekh naasirudiin albani waxa weeyaan wuxuu leeyahay sanadku daciif daran ha ahaado laakiin shawaahid badan uu leeyahay daraaddeed xasan uu gaarsiiya saxiixu tirmidiga iyo irwaa lqaliilka daraaddeed laakiin ardagiisa samiir wuu ku khilaafo wuxuu leeyahay waa daciif taali oo cilal tiradii kabata ku jiro wax alla waxaa shawaahid soo aroorana uma suubnaan uu yidhi inay shaahid u noqdaan marka waa daciif daran asalka kitaabkaanana aada ugu faahfaahiyo xadiidka hadduu sugnaa lahaa marka wuxuu tusaa waxa weeyaan marka la aadayo ciidda inaan gaadiid la wadan sidaas ayuu tusi lahaa laakiin imaamu tirmidi markuu wariyey wuxuu yidhi waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda akari ahlicilm camal falku xadiidkan wey ahlucilmiga badankooda xadiidkaasay ku camal falaan oo marka ay aadayaan ciidda waxa weeyaan waa lugeeyaan ee gaadiid ma raacaan marka ahlucilmiga badankooda dariiqaas ayay maraan ahluciidanka ahlucilmiga badankooda dariiqaas ayay maraan dariiqaasay maraan marka sidaas inaa iska fiican in iska lugaydo oo dhan waxba gaadiid raacin marka aad ciidda aada inta la inta la labisto la iscarfiyo sidaasaana sunnaa in la iscarfiyo oo qofka dharka uu heli kara kan ugu qurxoon qaato shicaarka muuqda markaas la yaaco وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم صحابة أصابهم وحاصبين مطر روب في يوم عيد مال عيدا فصلى بهم واتجي النبي صلى الله عليه وسلم مركي روب معي صلاة العيد أيو تجي في المسجد يكون تجي رواه أبو داود بإسناد لين سنة شرعسان أو ضعيف بل وابا منكر يري وحويان أبو داود حافظ ذهبنا ميزانك وحكو هذا حديث فرد منكر حديث كان حديث منكر أه marka xadiis sugan iyo xadiis sugnaanaya midna ma ahan sababtoo ah sanadka waxa weeyaan waxaa ku jira ciisa ibn cabdilaclaa oo majhuul ah ayaa ku jira waxaana ka wariyey weliid ibnu muslim oo la og yahay in badan inuu ducafada iyo matruukiinta wax ka wariyo sidaas darteed uu xaafidku yidhi hada xadiidun fardun munkar xaafidu dahabiyaan ula jeedaa miisaanulctidaalku ku yidhi ibnu qadaan wuxuu ihi laa aclamu ciisa haada madkuuran fii shayin min kutubi rijaal marka xadiidka aimada gabal xoogaa xoojiyeyna waa jira oo nawowi ka mid yahoo xasan iyo ka dhigay waa jira calaa kulli xaal xadiidku wuxuu tusi lahaa haddii musallihii la aadi waayo oo cudur uu yimaado in masaajidka lagu tukan karo taasuu tusi lahaa haddii musallihii la aadi waayo roobaa yimid dabayl daranaa jirta qabow daranaa jira inkastoo haddanaga alxamdulilah waddankeenna qabow daranu kamaba dhacaba oo lala aadi waayo musallo barqadii ilaahay baa ku mahadsan calaa kulli xaal cudurdaar hadduu yimaado la aadi waayo musallihii masaajidka waa lagu tukan karaa marka xadiidkan waxaa ka kaafinaya yidhahdaan cilmigu nooga filan adilada caamka ah sababtoo ah adilada caamka waxaa soo arooray fattaqu llaaha ma sadactum intaad awoodaan alla ka baha haddaad marka banaanka aadi wayda masjidka waa lagu tukanaa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum marka adiladaas caamka aha laga qaadana haddii la awoodi waayo musallihii in la aado in lagu tukado masaajidka wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed